wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka maamulka puntland aaminu maxamed cabdulaahi ayaa magaalada garowe ka daahfurtay shir laba beri soconaya oo looga hadlayo ka qayb qaadashada haweenka ee amniga iyo nabadda shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka maamulka puntland xubno ka socday xarumaha maamulka puntland ee bulshada qeybaheeda kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka puntland cabdiqaadir yuusuf daahir iyo agaasimaha waaxda jinsiga xuquuqul insaanka ee wasaaradda haweenka puntland dhuul jaamac nuur ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka xaggee haweenkeenu gaadhsiisan yihiin wacyiga siyaasadda lagu jiro xaaladaha kala jira shuruucda maxaa qeyb ay ka yihiin barnaamijkan wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka ayaa laga rabay waana activitiyo hore u jiray oo la doonayo in la xoojiyo intii shalay la maray in ka badan hadda la maro wasaaraddu waxay leedahay diyaarinta fulinta activitiyada lagama maarmaanka u ah haweenka nabadda iyo haweenka amniga iyo nabadda gabdha waxaan idiin sheegayaa barnaamijkan shanta state iyo stateka banaadir intuba waa ka shaqeeyaan runtii waxaynu nahay dadka ugu inbud yar sababtana maxaa keenaysa abni baan ku jirnaa gobollada kale abni buuxa ma haystaan innaga alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay abni buuxuu ina siiyey waxaa u malaysaa marka abnigii inuu saameyn inagu yeeshay mas-uuliyaddeennii inay daayacantay barnaamijkii in si looga hurdo barnaamijkan waa barnaamij inoo leh hortabin far fiican ka haween ahaan waayo barnaamijkan saan ognahay diiradda wuxuu saarayaa afarta tiir oo uu ku salaysan yahay oo ah protection iyo prevention recovery iyo iyo iyo iyo participation aamina maxamed cabdulaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka maamulka puntland ayaa sheegtay in wasaaradda haweenku ay dadaal badan ugu jirto sida haweenku ugu qeyb qaadan lahaayeen amniga iyo nabadda maanta waxaan isugu nimi kulankan ballaadhan ee aqoonsi weydaarsiga ah ee labada maalmood aynu u fadhiisanayno oo wax iska weydiinayno sharciga iyo siyaasadda inagoo ku jirnay waaxda amniga iyo nabadda ka shaqaynaynay haddana inaynu iska weydiino maxaa shuruuca oo loo baahan yahay taa inaan isweydiino waajibin saaran weeye waxaan kaloo u baahannahay in wasaaradaha hadda waxaa jooga wasaaradaha relaterka la ah wasaaradda wasaaradda horumarta haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa la oran karaa wasaaradda maanta halbowlaha wasaaradaha oo dhan waxbarashadii caafimaadkii warfaafintii shaqadii shaqaalaha cadaaladda shanta wasaaradaada jooga shanta ay wadashaqeynta gaarka wada leeyihiin loo baahan yahay xaggee ka joognaa waxbarashadii caafimaadkii waxyaalahaas oo dhan siyaasad nooceynu ka leenahay halkeenu taaganahay ururadii bulshada iyaguna oo arrinta tan-aadka iyaguna inoogala shaqeeya marka waxaan u baahannahay labadaa maalmood gaabka jira meesha uu ka jiro waxyaabaha u baahannahay inaan uga gudmo oo development ku samayn karo horumar ku gaari karno inaan iska weydiino dabadeedna ka soo saarno wax markaa cuntami kara oo aynu oran karno halkaa iyo halkaas wasaaradda haweenka maamulka puntland ayaa deegaanada maamulka puntland ka wada shirar looga hadlayo sida kaalin weyn ugu geysan lahaayeen haweenka amniga iyo nabadda